buugkan waxaa la dhahaa qaran dumid waa buugkaygii u horeeyey ee aan qoray waxaan ka qoray dhibaatooyinka dalkeena burburiyey oo aan kusoo uroriyey oo ay ka mid tahay qabyaaladda iyo qaadka iyo tahriibta ay ka mid yihiin marka buuggan saad sheegtay waa buugkii u lahaa ee logtosiye ra-iisul wasaaraha iyo buugkii u hadalhaa inta badnaa muqdisho international buugfair sidoo kale wuxuu ka qayb galay oo ku casagaroowe international buugfair oo isagana uu ka qayb galay ee buuggan waxay igu dhiirigeliyey maadaama horta ko waxay igu dhiirigeliyey dareen wadaniyadeed yani in igu jira dareen wadaniyadeed oo ah aan ku dooniyey midnimada ummadda soomaaliyeed oo aan mar walba jeclaa in ay soomaaliya hal dawlad noqoto kasoo dhex baxda adduunka dhan marka kolley markaad geed beeraysid waxa weeyaan inaad ka baadid meesha inay u fiican tahay iyo inay tahay doktorkuna markuu daaweynayo cudurka waa inuu ogaado cudurka wixii keenay marka waxaan isiri horta waxaad qeexdaa dhibaatada wixii keenay u sheeg dadka si ay uga soo dhex baxaan qaran dhisayaal oo wixii qaranka dushay ay uga hortagaan alxamdulilah waxay iga caawiyey faamligeyga sidoo kale buugga waxaa aada iigu dhiirigeliyey qoraaga iyo abwaanka iyo aqoon-yahan kamid ah macalimiinta jaamacadda bariga africa ee gobolka sanaag ahna qoraa soomaaliyeed sidoo kale ah abwaan siciid xasan siciid cabdi xasan cirmadow ee aada bisaguna mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha ayaad xamar ku guddoonsiisay markii carwada bugaagta aada kusoo bandhigtay dabcan waa buug muhiimadiisa leh maxaad kala kulantay
waa run walaale wuxuu habuugta qurho lagu guddoonsiiyey ra-iisul wasaaraha goobtii bandhigu ka dhacayay wallaahi ra-iisul wasaaraha cajiib waxaan kala kulmay soo dhaweyn iyo marxabeyn aada u qurux badan wuxuu igu marti qaaday madaxtooyada soomaaliya sidoo kale waxay ii soo dhaweeyeen macni si aan loo soo dhaweyn boqorka si aan loo soo dhaweyn bay iisoo dhaweeyeen sidoo kale ra-iisul wasaare aada buu igu dhiirigeliyey muhiimadeyda ah qoraanimo iyo wadaniyadda igu dhiiran macni haddaan dhaho waa sharaxayaa soo dhaweyntoodii waxaan u malaynayaa yani kelmaduhu way ka cabsanayaan inay khalkhaltaan soo dhaweyntii meeshaa ka dhacday marka waxaan kusoo gabagabeynayaa aada buu ii soo dhaweeyay si qurux badan
dhiirigelin intee la-eg bay ku siinaysaa markaad fiirisid maqaamka buugga aad qob aada qodhay iyo qaabka lagu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha ad ula kulantay buuggan waktigaan geliyey halkaan la rabay iyo heerkaan la jeclaa iyo dadaalkiisii intaba uu gaadhay in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin saas darteed aada ban ugu faraxsanaa ra-iisul wasaaruhu ina buugkayga aqbalay sidoo kalena uu isagu ii sameeyey soo dhaweyn iyo dhiirigelin cusub ceerigaamo ayaad ka tagtay oo dabcan somalilan ay ka arrimiso sidee u arkayeen bulshadii halkaasi joogtay ama markii aada laabatay la kulankaaga ra-iisul wasaaraha iyo tegitaankaaga xamar run walaala anigu waxaan ahaa qoraanka quraha ee labada bugfeerba ka galay ee ka socday ka socday gobolka sanaa gaar ahaan magaala madaxda aarigaabo kalama kulmin weji aan ahayn iyo soo dhaweyn iyo inay iga mahad celinayeen inaan magaca gobolka gaar ahaana magaalada aan kula qaaday horey dad noocaagana kale ah oo wadaniyadda iyo dabcan qoraalkaba taageera ayaa xabsi ku mutaystay markaad eegtay arrimahan oo kale oo somalilan ay u geysatay arrimahaas oo kale heerkaaga dhiiranaanta ama arrintan wadaniyadda iyo qoraaga buugtaada iyo arrimahaas oo kale markaad eegtid maxay saameyn oo ku yeelan kartaa
anigu kolay kalama kulmin horta wax dhib ah awalna ma aanan lahayn dhibaad kala kulmiso sababta ah anigu waxaan jeclaa un wanaag wanaagga markaan doonayeyna ma aanan samayn wax khalad ah macnihii ma aanan samayn wax ku midan gobolkayga laakiin waxaan u shaacinayay buugayga si guud ahaan iyo yani anoo ku gudbinaya dareenkayga aniga mar raba dadku waxay lahaayeen hinda armay socod yani kugalsaa khatar naftaada laakiin aniga mar walba waxaan qabay kalsooni ah inaan ku kalsoonahay inaana waxaasu ka suurtoobeyn oo ka gobolkayga gaar ahaan magaalada ceerigaawo waayahay buuggan buuggan qaridumis maahane buug kale oo aada qodhay oo ku saabsan oo buug kale aada qodhay ma jirtaa
may walaale waa buugkaygii ugu horeeyey ee aan qoray kuwa aa gacanta ku haysid iyo waxa u fakeraysid iyo arrimo aad ka samaysid wadciga jira ma jiraan insha allah way soo socdaan
maxaad ku dhiirigelinaysaa dadka ee dabcan ee jiilkaaga ah ee haatan jooga ee dabcan kala qaybinta iyo kala googoynta loo adeegsanayo oo dabcan haatan wadanku siduu ku jira aada u jeedid
waxaan dhalinyarada guud ahaan anigu marka aan dadka dhiirinayo waxaan ka bilaabaa dhalinyarada maadaama dalkeena dhalinyaradiisa ay tahay todobaatan iyo shan boqolkiiba waxaan leeyahay dhalinyarada macnihii wax la joogaa waktigii aynu dhisi lahayn dalkeena marka aada eegtid sabab dalkeena ka yaraa waktiga ay ku jireen dagaalada iyo burburka ayaa dhammaaday oo magacooda la saxmay inaguna kiisa ilaahi subxaana watacaala mahadi dalkeena wadaagaysa wadisayna keliya waxaa la rabaa in dadkii la dhiso marka si aynu dadka udhisno xoogii dalka dhalinyarada weeyaan dhalinyarada waxaan leeyahay ku dhiisada dhexdiina ka baala wadaniyada hurida ka soo saara kiciya wadaniyada ogaada in dal qof walbi hanti markaan laleeyahay ama dhaxal qof walba dhaxashi dhaxalkiisa iyo hantidiisa wuu dhalsaa marka soomaaliya dhaxalkeena weeyaan dhalinyarada leeyahay aan dalka aynu u shaqeyno waxaan leeyahay ku dhaada ku dhaqan u dhimo dhulkaaga dhaxalkaaga weeye bisaysa ilaasho waa dhalinyarada u sheegay ilmaha Soomaaliya